Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Maamulka Hirshabelle ayaa agabka biyaha lagu cabo gaarsiisay deegaanada Baaniyaaley, Buqure, Xagarta iyo kuwo kale oo badan kuwaas oo ay ku nool yihiin qoysas badan oo barakacyaal ah. Sidoo kale, Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Maamulka Hirshabelle ayaa qoysaskani gaarsiisay deeq biyo ah oo ay aad ugu baahnaayeen. Isku duwaha Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha ee gobolka Hiiraan Injineer Guure Maxamed Guure ayaa ka warramaya biyo dhaamintan iyo qaybinta agabka ay gaarsiiyeen barakacyaashan.
waxaan joognaa hadda deegaanka xagar waxaan ka nimid deegaanka baayaaley waxaa kaloo hadda u soconnaa deegaanka bukur ilaa iyo teedaan muddo hadda shan iyo toban cisho ah waxaan biidhaamin ka wadnay deegaanadan oo dadkii lagu soo barakacay oo kasoo barakacay area maxaas ilaa iyo dibogeliya khayraanle ee halkan iskugu soo aruureen annagu waxaa wakiil ka nahay wasaaradda biyaha iyo tamarta ee dowlad goboleedka hirshabelle anigu wakiilaan ka ahaa mudane madaxweyne waa ku mahadsantihiin iyo mudane wasiir waxaa noqoteen dadka u horreeya kasoo jawaab baahida deegaanka ka jirto hadda muddo shan iyo toban cisho ilaa lix iyo toban cishaan wadnaa biidhaamin labada maalin waxaan keenaynay hayjiinaan qaybinaynay ilaan biyo markii la helo waxaa la rabaa biyihii weelka wax lagu qaadan lahaa annagu ka wasaaradda ahaan waa ka jawaabnay laakiin dadkii waxna loogu soo dhiibay iyo bulshada aan meeshaan kula kolonnay aad oo kala fog tahay waxay noqotay in biyo laba kun ama kun iyo shan boqol loogu talagalay in la gaarsiiyo dad ilaa shan kun oo qoys ah la gaargaarsiiyo kuma filna haddaan leenahay hore u sheegnay biyo badanaa loo baahan yahay dadka wax isku darsoomay colaado iyo abaaro qaar ka mida qoysaskii ka faa'iidaystay ayaa ka mahad celiyey maasha ninka la yidhaha waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala annaga la abuuray ilaahasaa mahad iska leh ilaahay mahadasaa iska leh haddana waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda biyaha iyo tamarta oo maanta na soo gaarsiiday waa degmadii maxaaseed hareerahoodii waxaana laga daba keenay hadda biyihii iyo waxaan u jeedno hadda ninka la yidhaha agabka had ujeedaana madankaas yaal wasaaradda waan u mahad celinaynaa waa u mahad celinaynaa ilaah mahadda iska leh ilaahayna khalqaa mahad aan u mahad celinayna waxaan kaloonu mahad celinaynaa bini'aadinimadanaba ka qiimeeyey oo wasaaradda biyaha iyo agabka loo keenay biyaha noo bilaabay ayaan u mahad celinaynaa waxaa naloo keenay biyo oo naloo bilaabay waxaana loogu soo xejiyey agabkii biyaha lagu qaada lahaa intaas waa ka mahad celinaynaa qoysaska ku sugan deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ayaa wajahaya xaalado nolol xumo oo isbiirsaday